maalintii isniintii ayaa aqalka hoose baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey qaraar sheegaya in doorasho qof iyo cod ah waddanka laga qabto muddo laba sana ah iyo in muddadaasi ay xilka sii hayaan allaamaha dowladda ee xilligan jira go-aankaasi ayaa waxaa soo dhoweeyey madaxda dowladda halka kuwa mucaaridkuna ay cambaareeyeen wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan nooga soo diyaarisay waryahayaga saynab abuukar maxamed madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay saxiixay sharciga muddo kordhinta hay-adaha dowladda kaasoo isniintii baarlamaanka soomaaliya uu muddo laba sana u ansixiyey xilli beesha caalamka ay ka hortimid sharciga muddo kordhinta dowladda islamarkaana sheegtay in aysan taageeri doonin geedi socod siyaasadeed oo isbarbar socda xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabada madaxweynaha uu ku meelmariyey go-aanka golaha shacabka iyadoo ay dood ka taagan tahay xeerkan uu madaxweynaha saxeixay ee golaha shacabka sida gaarka ah oo qaraaska tuurnimada ah uu u sheegay in uu laba sano ugu daray hay-adihii dastuuriga ahaa waa xeer runtii ag marsan qodob kastoo dastuuri ah horta waa xeer ma ahan waa heshiis maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maxamed mursal iyo muudde iyo mahad cawad ka dhexeeya una qaateen in ay iyagu laftigooda xaafad ay leeyihiin oo kale dowladnimada ka dhigaan cawaaqibta ka dhalan kartana dadku ay garan karaan maxaa maxaa ka imaan kara iyadoo beesha caalamku ay kasoo bixinaysa digniinihii ugu adkaa in lagu sii dhiirido lagu socdo wadadan qardajeex ah qaraska tuurnimada iyo qofka asaga laftigiisa uu assassination isku sameynaya assassination siyaasadeed isku sameeyay maxamed abdullahi farmaajo iyo maxamed mursal marka taa waxaan leenahay wax aan waxba ka soconayn weeye beesha caalamkana si toosay u sheegtay ummadda soomaaliyeedna waa u taargetgaraysan yihiin dadka dalkan dumiyey waana u qoran yihiin waana la arki doonaa inkastoo wadamo badan ay ka falceliyeen go-aankii uu dhowaan baarlamaanka soomaaliya muddada labada sano ugu kordhiyey dowladda hadda jirta ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa misane xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka u arkaa saxiixa madaxweynaha xilligan sharciga mid loo baahnaa si wadanka uu horey ugu socdo maadaama dhinacyada siyaasadda soomaaliya ay ku heshiin waayeen arrimaha doorashooyinka dalka mar haddii ay hogaamiyaashii ee talada ka dhexaysay oo ayagu dhan isu raaci waayeen isjiijiid ka badan muddo sideed bilood oo dadka soomaaliyeed iyo baarlamaankaba ay ka dhul sugayeen wixii laysla qaatay haddii lagu kala tegay waddankiina ee uu halis ugu jiro inuu gaab uu galo oo dowlad la-aan ay kusoo dhacdo waxyaabo fara badan oo isbiirsaday darteeda ee baarlamaanka sababtayna inuu u fariisto si waddanka loo badbaadiyo aanan marmarsiyo looga dhiganin intaas isagana go-aankuu gaaray kaasuu ahaa marka madaxweynuhu baarlamaanka go-aankuu gaaro isagaa loo gudbinayaa oo qaraar ah sharciyan inuu saxiixo oo dikareeto uu kusoo saaro ama haa ha yiraahdo ama maya ha yiraahdo labada midood isaga ayaa xaq u leh sharciyan iyo dastuuriyanba sharcigan oo baarlamaanku uu ugu yeeray jihaynta doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa kasoo horjeestay sidoo kale midooda musharaxiinta mucaaradka maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo guddoomiyaha aqalka sare iyagoo ku tilmaamay in muddo kororsigaasi uu yahay mid sharci darro ah waxaa sidoo kale isa soo taraya baaqa beesha caalamka ay ku sheegtay in aanay raalli ka ahayn wixii dhacay haddaba maxaa arrintani ka dhalan kara waa kan maxamed maxamuud xirsi oo ah sharciyaqaan soomaaliyeed oo sharaxaya arrinkaasi wuxuu u muuqdaa inaan loo turayn shacbiga soomaaliyeed oo burbur in badan ku soo jiray inaan la tixgelinayn maamul goboleedyada dhisan oo iyagu sababta u ahaa dhismaha dowladda federaalka inaan la ixtiraamayn shuruucda dalka taalla taas ayay u muuqataa xeerka uu saxiixay madaxweynuhu inaan la ixtiraamayn shuruucda la ixtiraamayn maamul goboleedyada la ixtiraamayn soomaalida maqan aan la ixtiraamayn dadka raba inay tartamaan aan la ixtiraamayn la dhegaysanayn international communitiga tan labaad waxa weeyaan xaggee loo dhaqaaqayaa waxaa loo dhaqaaqayaa dadku inay tashadaan waa loo baahan yahay deg dega laguna tashado xal lagu gaaro waara sidii soomaaliya ay ku noqon lahayd dowlad sax ah loo raadin lahaa sida tan ma aha si mataqaanaa dadka soomaaliyeed iyo shacbigeeda ay aqbali karaan si kastoo ay ahaato beesha caalamka oo ay ku jiraan wadamada mareykanka u k midooda yurub iyo qaramada midoobay waxay si cad qoraal ay soo saareen ugu sheegeen in aysan sinaba u aqbali karin in waqtiga loo kordhiyo hay-adaha dowladda iyagoo ku baaqay in si deg deg ah loogu laabto wadahadallada ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka iyadoo aan dib loo dhigin oo lagu salaynayo heshiiskii toddoba iyo tobankii sebteembar ee sanadkii hore hase yeeshee xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka hadlayay baaqa beesha caalamka ayaa waxa uu yidhi caalamka ayadana aragtidooda ayagana waa lagu kala duwan yahay marka haddii in iyada si ay ugu muuqato si sax ah waxaa laga yaaba kuwo kale si khaldan soomaali laakiin waxaa muhiima in la ogaado inay tahay dal madax bannaan siyaadadiisa oo internal bolicigiisa iyo externalbo isaga inuu u madax banaan yahay oo xeer caalami ah uu yahay uu qorayo haddii dowladda oo ayada ay kasii dhacayso haadaan oo sideed biloodna ay indhaha ka fiirsanayeen beesha caalamka in qolana alif waxbuu leeyahay ay ku doodo qolana alif waxmale ay ku doodo ayagana garsooranimadoodii ay kusoo ururto soo heshiiya mid kusoo heshiiya ama inuu alif kordhigan yahay ama inuu alif maaragtay waxmale u yahay wax iisoo maaragtay gudbiya taa waxaanu arkayaa waxa waaye isku daala isku xiiqa kadibna marka idinka aad idinka aad ismari weydaan annaga go-aan keensanayno oo annaga markaasi wadanka sida aan rabno ma heshiin karaan dowladnimo ma hanan karaan marka wadankani talow u baahan yahay maxaan ka yeelnaa go-aanka soomaaliya o dhanba marka in gacanteeda laga saaro oo lala tago meel kale iyo miis kale in halkaasi wax loogu soo go-aamiyo ummadda soomaaliyeedna beesha caalamka markay u badato waxay goosanaysaa kaalmadii iyo taageeradii kaalmadii ilaahayna ma go-in taageeradii shacbiga soomaaliyeedna ma go-in ummadda soomaaliyeed in ayada masiirkeeda ay ka tashato wixii dan ay waxaan dan u ahayn inay kala garato ayaa laga rabaa seinab abukar maxamed v o a muqdisho